Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa shir jaraa'id looga hadlayay sicirka xajka ee sanadkani ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uuna ka soo saaray digniin la xiriira lacagaha dheeraadka ah ee laga qaado xujayda
marka sanadkan qiimaha xajku waa afar kun lix boqol iyo afar doolar qiimaha ay dowladda soomaaliya goysay xajka u goysay waxba laguma dari karo waxaan la socnaa anoo shirkadaha guud ahaan ammaanayo haddana shirkado mas-uuliyadooda garab marayo oo waxaan oga ognahay isku dayaya ama isku dayay qiimihii xajka inay kordhiyaan oy suuq madow ka dhigaan oy dadka lacag dheeriya ka qaataan waxaan leenahay taasu dowladdu way daba taagan tahay waxaan rabnaa horta dadka shaqadaas oo kala haya oo xajka kordhinaya ka waantoobaan leenahay idinma roona annagana nooma roono dalku uma roono xajigaa soomaaliyeed yaan la dhibin ma la ogola lacagtaa lacag ka badan in la qaado inta la fiiliyey laga shiray la hubiyey ayaa sidaas la yeelay marka intaa wixii ka dheeriya qofka qaadaahu waa qof garab maray qaanuunka dalkan iyo dowladnimadaba waxaan rabnaa horta waantoobaan leenahay haddaa dad lacag dheeriya ka qaadeen u celiya dadka lacagtooda haddii aadan celinin waa waa laisku daba taagan yahay waxaan rabaa xujayda soomaaliyeed oo na maqlaysa dhammaan waxaan leeyahay intaa ka badan xaajiga laga qaaday lambar baa jiri doona hadda bejka wasaaradda lasoo dhigi doono in lasoo waco lambarkaas waaxda xajka lasoo waco la yidhaahdo anigu lacagtaasaa la iga qaaday waxaa ballanaa in lagaaga soo qaado qofkaas lacagtaada lagu soo celiyo intaa ka badan qofna lagama qaadi karo sabab keenaysana ma jirto wasiirka awqaafta iyo arrimaha islaamka ayaa digniin u diray dadka xujeeda ee ka qaadaya lacagaha ka baxsan jaangooynta adeega xajka